ra-iisul wasaaraha yahuudda benyamin netanyahu ayaa ku celceliya in asaga iyo maamulkiisa taagta daranba ay ka go-an tahay in ay tirtiraan muqaawamada reer falastiin ee ku sugan xeendaabka ghaza dagaalkana kula jirta saddexda bilood ee xiriirka ah netanyahu ayaa marar badan oo kala gedisan warbaahinta u sheegay in dagaalka uu kula jira muqaawamada falastiiniyiinta aanu soo dhammaanayn ilaa laga cidhibtira muqaawamada hubaysan ee ku sugan jiida ghaza tallaabadan ayaa ka hor inta aanay ciidanka yuhuudda gudaha u gelin magaalada ghaza aada loo buunbuuninayay iyadoona suuqgeyn ballaaran loo sameeyey balse qaar badan oo ka mid ah siyaasiyiinta kayaanka sahayanada ayaana marnaba ku qancin hadafkaasi oo ay ku tilmaameen riyo aan rumooweyn balse wixii ka dambeeyey markii ay ciidamada sahayanada gudaha usoo galeen jiidda islamarkaana dagaal toos ah uu dhex maray ciidanka gumaystaha iyo muqaawamada natiijadana ay ka duwanaatay sidii hore ee loo qiyaasayey waxaa soo baxay qayladhaan ka dhan ah dagaalkaasi iyo mucaaradayn ku aadan netanyahu iyo siyaasadiisa labadii bilood ee u dambeysay netanyahu ayaa wajahay khilaafaad xooggan oo oga imaanayay qeybaha kala duwan ee maamulka yahuudda ah iyo mareykanka daadihinaya kayaanka taagta daran ee yahuudda isagoona lagu dhaliilay maamul xumadiisa macrakada iyo doqonnimadiisa siyaasadeed ee aan mirodhalka u lahayn kayaanka iyo dadka yahuudda ah ra-iisul wasaarihii hore ee yahuudda ninka lagu magacaabo ihood olmart ayaa dhaliilo waaweyn u jeediyey benyamin netanyahu iyo xukuumaddiisa oo uu ku tilmaamay mid qurun ah olmort ayaana ku baaqay xabad joojin deg deg ah iyo in ciidankooda laga soo saaro dagaalka madhaleyska ah ee ay ku go-een dhanka kalena lagu dadaalo sidii loo soo furan lahaa maxaabiista yahuudda ee ku maqan gacanta kooxaha muqaawamada iyadoo loo hogaansamaya shuruudaha ay sheegteen muqaawamada gacanta ku haysa maxaabiista yahuudda ra-iisul wasaarahan hore ayaa sidoo kale tilmaamay in tirtirida muqaawamadan hubaysan iyo ahdaafta kale ee uu ku celceliyo netanyahu aanay suurtagal ahayn weligeedna ayn dhaboobi doonin ihood olmort ayaa maqaal uu qoray laguna daabacay wargeyska yahuudiga ah ee hartis ku sheegay in kayaanka sahyuuniga ah ee iskugu yeera dowladda israa'el aanay hortiisa yaalin wax aan ka ahayn laba doorasho oo kale ah in uu dagaalka joojiyo wadahadallana uu la furo muqaawamada hubaysan ee reer falastiin khayaarka labaad waxa uu ku sheegay in uu sugo xilli dhow meedadka maxaabiistiisa iyo ciidankiisa ku sugan ghaza oo lagu keeno magaalada talaafiif sanduuqyada madmadow ee geerida sidoo kale waxa uu caddeeyey in ahdaafta laga damacsanaa dagaalka lagu qaaday jiida ghaza inuu xaqiijiyo markii horeba ay ahayd wax aan aqbalayn in la xaqiijiyo netanyahuna kamuun zuulin inuu ku hadaaqo ahdaaftiisii bugta ahayd isagoo u muudo qof jilaya riwaayad masrixiyad ah xilli uu cabsi la gergariiraya ayuu sheeganayaa in uu soo afjari doono muqaawamada waana arrin lagu tilmaami kara qarow aan xaqiiqada u dhoweyn netanyahu hadduu dagaalka u geli lahaa danaha dadka yahuudda ah mar hore ayuu fahmi lahaa xaqiiqada dagaalka iyo in ayna suurtagal ahayn in muqaawamada hubaysan laga jiridsiiba jiida ghaza wuxuuna u hoggaansami lahaa shuruudaha muqaawamada balse netanyahu ayaa dagaalka ugu jira danihiisa iyo danaha qoyskiisa ayuu yidhi ra-iisul wasaarihii hore ee yahuudda ihood olmort olmort ayaa hadalkiisa sii raaciyey in dhammaan madaxda yahuudda oo uu asagu ka mid yahay ku farxi lahaayeen in ay hogaamiyaan dagaal lagu soo afjarayo muqaawamada hubaysan ee reer falastiin balse waxaan wada ognahay ayuu yidhi hadafkaasi in uu yahay mid aan xaqiiqoobayn hataa haddii la laayo mas-uuliyiinta iyo madaxda ugu sarreysa kooxaha muqaawamada ee reer falastiin haddii uu marba wadciga sidan yahay waa in dadka yahuudda ah ay ka fiirsadaan waxa saameyn taban ku yeelan kara mustaqbalkooda waana in ay bedelaan nadariyadooda dagaalka dhanka kalena waa in ay ka hor imaadaan netanyahu iyo siyaasadiisa doqonnimada ku dhisan ayuu yidhi olmort ra-iisul wasaaraha hore ee yahuudda ihood olmort ayaa iclaamiyey in maamulka yahuudda uu xilligan wajahayo azamaad waaweyn oo dhinacyo kala duwan ah ayna la gudboon tahay in uu si deg deg ah xabad joojin ugu dhawaaqo si uu u helo maxaabiistiisa inta nool ee aan weli ku bixin dagaalka soconaya isagoo sii hadlaya ayuu hadalkiisa raaciyey in haddii uu dagaalka sii socdo maamulka yahuudda aanu waxba xaqiijinayn nolosha dadka yahuudda ahna ay ciriiri galayso dhanka kalena ay waayi karaan saraakiil iyo askar tiro badan oo ku baxda dagaalka aan naxariista garanayn iyo dacminta ay hadda la garab taagan yihiin wadamada mareykanka jarmalka ingiriiska iyo faransiiska olmort ayaa hadalkiisa kusoo gabagabeeyey in loo baahan yahay in maamulka yahuudda laga ilaaliyo wax uu ku tilmaamay xukuumadda doqonnimada iyo madax adeega isku darsatay ee uu hogaaminayo benyamin netanyahu shacabka yahuudda ah ee gumaysiga ku haya reer falastiin ayuuna ugu baaqay in la gaaray xilligii ay go-aanka saxda ah ka qaadan lahaayeen dibindaabyada netanyahu ayna ka hor imaan lahaayeen